maleeshiyo beeleedyo hubeysan ayaa maalintii shalay jidka u galay gawaari xamulla ay ku rarnaayeen hub kuwaasoo la sheegay inay ka yimaadeen dhanka xadbeynaadka soomaaliya la wadaagto dhulka soomaali galbeed maleeshiyaadkan ayaa rasaas hubiyey gaadiidkii siday hubka xilli ay ku safrayeen inta u dhexeysa balanballe iyo cabudwaaq waxaana gelbinaya ciidamo ka tirsan kuwa maamulka la magac baxay galmudug oo loo yaqaano nisa iskahorimaadyo culus oo ka dhacay goobta waxaa ka dhashay khasaaro soo gaaray ciidankii maamulka la magacbaxay galmudug ee gelbinaya gaadiidkii hubka siday waxaana halkaasi looga dilay sargaal ka tirsanaa ciidanka nisa loogu yeeray ee maamulkaasi sargaal kala dilay ayaa magiciisa lagu sheegay faysal nuur salaad wuxuuna ka mid ah siday warbaahintu tabinayso saraakiisha muhiimka u ah maamulkaas wararka ayaa intaa ku daraya in maleeshiyaadka hubeysan ay la wareegeen mid ka mid ah gaadiidkii hubka ku rarnaa goobaha uu ka haramiya maamulka galmudug ayaa waxaa maalmihii dambe si aada ugu soo badanayay maleeshiyaadka hubeysan iyadoo ay halkaasi ka dhaceen dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadkaasi oo geystay khasaare nafeed oo aada u badan